Barnaamijkan oo loogu magac daray Baraarug isla markaana ah mid wacyigelin ah ayaa waxaa magaalada Hargeysa gaar ahaan laanta socdaalka Somaliland ka sameeyay ururka xakamaynta HIV/AIDSka ciidanka laanta socdaalka Somaliland saraakiil iyo bulshada ku sugnayd xarunta ayaa ka faa'iidaystay ololahan wacyigelinta ah agaasimaha wacyigelinta iyo abaabulka ururka xakamaynta HIV/AIDS ee Somaliland Maxamed Xaaji Yaasiin ayaa ka warramaya ahmiyadda barnaamijkan wacyigelinta ah isaga oo sheegay in ay joogteyn doonaan maadaama xanuunkan uu yahay xanuun gudba oo xanuunada kale uu leeyahay fiditaan wax la idhaahdo oo aynu doonayno inaynu indhaha iyo teenna iyo waayeelkaba laga wacyigeliyo si aynu u wada socno insha allahu tacaala dhammaanna qaranka maadaama idinku tihiin lafdhabartii oo socdaalkaa tihiin oo dadkii ajanabigaha ee soo gelaya kuwii kaleba aad la socotaan xaaladooda mar kastana aad ku heegan ugu tihiin waxaanu door bidnay inaan wacyigelinta si joogtaa insha allahu tacaala oo horeba sanadkii horeba nili siiyey aan mar walba sanad walba aan wacyigelinta siino ciidanka kala duwan ee soo biiraya iyo kuwii horeba si aynu isula soconno halka uu xanuunku marayo iyo bartow taagan yahayo run ahaantii waxaad dareemi kartaan xakamaynta marka la leeyahay in meel lagu xadeeyo ayaa la doonaya insha allahu tacaala dadkii xanuunku ku dhacayna in la daryeero oo la tafuuqin ay dadka la mid yihiin oo iyaguna aan xanuunka ku gudbayn inay dadka taabtaan ama ay la shaqeeyaan ama ay dhex joogaan laakiin uu ku gudbaayo saddex xaalo oo kulleyna looga sheekayn doono oo madaxa wacyigelinta si ballaaran inoogu faahfaahin doonto saddexdaa marxaladood oo ah galmada ama xaalaha ahaato ama xaalaha ahaatee wuu ku gudbayaa dhiigga oon la hubin badqabkiisa oon la baadhina wuu ku gudbayaa xilliga umushaah hooyadu ilmaha dhalaysana haddaan la kala see ilaalin oon la kala badbaadin way iyana way ku gudbaysaa run ahaantii dadka xanuunka la nooli dad caafimaad qaba ayay dhalaan oo nool oo iyagu aan xanuunkii laga helin inta badan taasina waxay ku timaadaa dhakhaatiirteennu sida fiican qofka hadduu xanuunka qaryana waxa weeye mushkilad baa ka soo baxdaa haddii uu sheegana si heer caalamiya ayaa loogu adeegaa halkaa waxaad ka dareemaysaan ahmiyadda la siiyey sidii aanu xanuunka inoogu fidi lahayn maadaama caalamkii xawaaro badan ku soconayo inagu aynu ka duwannaho ummad islaam aan nahay in la xakameeyo oo loo guddina waxa ka ah toddoba wasaaradood oo waxa weeye nala shaqeeya oo ay wasaaradda shaqogelintu ka mid tahay wasaaradda ciyaaro ka mid tahay ta waxbarashadu ka mid tahay ta caafimaadku koog ka tahay ta warfaafinta ku jirto ta diinteenna islaamka ina ay ku jirto